in ka badan soddon iyo toddoba kun arday oo dhiganaya iskuullada magaalada baladweyne ayaa xakad ku timida waxbarashadooda kadib markii daadad ka soo rogmaday webiga shabeelle ay buux dhaafiyaan goobaha waxbarashada qaar taasoo keentay in la fasaxo ardayda saddex kun iyo toddoba boqol oo ka mid ah soddon iyo toddobada kun ee arday ayaa lagu wadaa in bisha juun ee soo socota ay galaan imtixaanka qaranka iyo kan dugsiga dhexe gudoomiyaha waxbarashada degmada baladweyne mustaf cismaan maxamuud ayaa reediyo beer loogu warramay tirada ardayda ay saamaysay fataxaadan ardayda degmada baladweyne wax ka barata dugsiyada kala duwan dugsiyada hoose sare dhexe dugsiyada hoose dhexe sare ee degmada beledweyne ardaydaasi oo ka kooban markii loo fiiriya degmooyinka kale kana fara badan kana culus ardayda ama tirada joogta degmada beledweyne tiradaasi oo gaaraysa afartan iyo sideed kun oo arday oo isugu jirta marxaladaha hoose dhexe sare dugsiyadaasi oo ku yaala magaalada gudaheeda iyo tuulooyinka hoos yimaada dugsiyadaas oo isugu jira dugsiyo sare iyo dugsiyo dhexe iyo dugsiyo hoose ardayda sanadkan ka baxaysa dugsiyada sare oo kale waa kun saddex boqol sagaashan iyo toddoba arday wa waa foonfoorka ardayda dhigata ee sanadkan u diyaar garoobaysa imtixaanka wasaaradda ardayda dugsiga dhexe ama sideedaadka waa arday iyadana laba kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal arday wa oo u diyaar garoobaysa imtixaanka fasalka sideedaadka inay gasho ardaydaasi oo marka loo fiiriya degmooyinka kale aada ugu tiro badan sanooyinkan dambe waxaa saameyn ku yeeshay xoogan fatahaado biyo baxooyin soo laalaabtay ayna sababeen roobab ka dhashay fatahaadaas oo ka dhalatay roobab webiga shabeelle sanadkii hadda iyo sanadkii ka horeeyey iyo hadda sanadkan haddaba waa fatahaadahaas iyo culeysahaas way jiraan hadda naftigeeda waxaa jirta fatahaad saameysay afarta xaafadood ee degmada beledweyne iyo tuulooyin ku xeeranba waxaa ka dhashay barakac fara badan waxaa ka dhashay dugsiyadii oo xirmay waxaa ka dhashay ardaydii oo xaafado kala duwan ku qaxay ama tuulooyinkii fogfogay gaaray waxaa ka dhalatay waxbarashadii hakad gashay oo dugsiyadii qaar ay xirmeen qaarna ardaydii ay ka guureen haddii ay biyo gelin xataa arday ay ka guurtay oo maxaa yeelay arday xaafadiisa ay biyo soo galeen iskuul ma dhigan karo sidaan ognahay marka culeysyadaasi oo ka dhashay fatahaadaas ka dhacday weyshabeelle degmada beledweyne kusoo noqnoqotay marka hore ilaahay waxaan leenahay biibaxadaas soo lalaabatay ilahay waxaan ka rajayneynaa inuu isagaa biyaha iyo awoodda iyo cilmigaas isaga u tiirinaynaaye inuu ilaahay biyahaasi sanooyinkan waxay ka dambeeya ilaahay unaga xifdiyo hadduu ilaah yihahdo ardayda caqabaadka ka yimaada waxaa kow ka ah ardayda degmada beledweyne sanadkii hadda iyo sanadkii aan soo dhaafnay iyo sanadka hadda aan joognaba culeyse markastaba arday waxay ka fikiraysaa imtixaankii oo soo dhow oo soo guda galay oo la qaadaya bisha sideedeeda bisha lixaad sideedeeda hadduu ilaah yihahdo imtixaanka eidkaa la qaadaya bisha isla bishaas lixaad gudaheeda laba iyo labaatanka bisha lixaadna waxaa la qaadayaa imtixaankii federaalka ee foonfoorka la qaadaya ardayda degmada beledweyne markaas waxay ku taag waxaa ku taagan hutun oo ah imtixaankaas ardayda ma la gelaysiin maswaa ka haraysiin sida sanadkii hore dhacday oo kalwad ay galeen ay ka hareen imtixaan gaarna loo diyaariyey sanadkan waxaan rajaynaynaa inay la galaan oo ay ka harin iyadoo markaan fiirinay biibaxooyinka hadda biibaxooyinka maanta biibaxada hadda soo baxday iyo tii hore inay tan xoogaa iyo siran tahay sanad kasta marka ay soo dhow yihiin imtixaanka qaranka iyo kan dugsiga dhexe ayaa xakarkaarada jabsada webiga shabeelle taasoo saameyn ku yeelata ardayda magaalada beledweyne islamarkaana horseeda in bilo kadib si gaara imtixaanka looga qaado